markuu runtii ku waaniyey beentiina uu ka waaniyey ayuu wuxuu galay hadda adaa lamaana amaanada in la guto oon wax la khiyaanin nacam waana wax dadku ay mujtamacu ay ku dhismaan wacalaykumaa waxaad iska ilaalisaan wacalaykumaa waxaad laasimtaan biadaa'i lamaanati ammaanada oo la guto ammaana marka marka la yidhaahdo waxay ku dhacdaa ammaanadu waajibaadka alla dusha kuu saaray takaaliifta sharciga wax lagu magacaabo iyo waxaa kaley ku dhacaysaa waxyaabaha wadaa'icda dadka ay kuu dhiibtaan labadaasba maxaa yeele ilaahi subxaana watacala allah subxaana watacaala markuu yidhi innaa caradna alamaanata cala alsamaawaati waalardi waaljibaali faabayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha alinsaan culimmadu waxay ku macneeyeen waxa insaanku uu xambaartay ammaanada ay buuraha iyo dhul iyo cir ay diideen waxay ku tilmaameen waa takaaliifta sharciga inay qaadaan waxaa loo bandhigay sharcigii u hoggaansama jannaa laidin gelina haddaad hoggaansantaan haddaad hoggaansami weysaanna naar ma qaadanaysaan khatartaas waad diideen marka inay khatartaas qaataan bani aadamkii baa marka dusha u ritay maxaa bani aadamku waa jecelahay inuu wanaagga gaaro isagoo aan iska ilaalinaynin dhinac kale laftirkeeda lidaalika ilahi waxau ku tilmaamay innahu kaana daluuman jahuulan marka saas daraaddeed baa allah subxaana wa tacala marka ammaanadaas macaanidaas guud oo dhan bay marka koobaysaa waxyaabaha dadka ay kuu dhiibtaanoo wadaa'icdana hadda waxawey qofka inuu u qaato waay qofka mas-uulka xilka oo haayana waa ammaano waa isagana walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam calaamaatu saaca dhowaanshadeeda wuxuu ku sheegay idaa duyicat alamaanatu faintadir isaaca haddii ammaanada la dayaco saacadda suguu yidhi wamaa idaacatuha baa nebiga la weydiiyey sal l salam markaasuu wuxuu yidhi idaa wusida alamru ilaa hayri ahlihi faintadir isaaca haddii aad arrinka haddii loo tiiriyo maamulka iyo haddii loo tiiriyo dadaan ahal u ahayn saacadda iska sug saasuu ahaa xadiidku nacam marka waxaaso dhan waa ammaano in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahlihaana waaba aayadda ou shaekhulislaam ibnu teymiya gundhiga oo uga dhigay kitaabkiisa alsiyaasa asharciya fi islaax araaci waraciya ammaanaadkaas marka la gudanaayo ee in la khiyaanaan aysan bannaanayn oo khiyaanadoodana ilahi u yidhi ya ayuha aladiina aamanuu laa takuunu allaha waalrasuula watakhuunuu amaanaatikum wa antum taclamuun uu yidhi waxaa weeyaan waa xilalka iyo wax walbo qofka uu mas-uul ka yaha soo gelaayo gurigaaga xataa la soo gaaro wa iyaakuma waxaad iska ilaalisaan walilmaama in yacnii la dhex galo bilkhiyaanati khiyaano in qofka uu dhex galo oo ama uu ilmaam waxaa weyan waa un dhexgalka ama qofku wax uu taataabto nacam khiyaanada inaad dhexgalkeeda iska ilaaliya addiyaa alamaanata ammaanada guta ilaa man i'tamanakumaa qofka idin aamino guta walaa taquunaaha khiyaanina man khaanakumaa qofka idin khiyaano wa uufiya oofiya bilcahdi ballanta ina alcahda ballanku kaana wuxuu ahday mas-uulan mid laysweydiinayo ballantii oofinteediina halkaasuu ku gutay marka marka ammaanadii dadku badanaa waa laysaga liitaa zamankan wakhtiyadan dambe khaasatan annaga bulshadeenna in ammaanada layska fiiriyo oo qofka waxa loo dhiibanayo ee lacaga ah ee ah yacnii ganacsi laysku darsaday ha noqdo ha noqdo yacnii xoolo dad ay kuu dhiibteenood adiga lahayn tasarufka aad ku samaynayso shakhsiga oo inaad iska ilaaliso dadkii wax kuu dhiibtasay kugu dhiibteen aad ugu xifdiso ugu ilaaliso wixii tasaruf aad u leedahayna inaad samayso markaa adiga nacam taasoo marka halkaan marka taasuu sheegaya tatmiimu alkeyli waalmiisaan keylkii miisaanka in la dhammaystiro awfiya alkeyla baagga oofiya walwasna iyo miisaanka fa ina anaqsa fiihi nuqsaanta baagga iyo wasniga la nuqsaamiyaa maqtun cara alla waa ayay leedahay laa yunaqisu almaala maalka ma nuqsaaminayo bal yunqisu addiina diinka ayuu nuqsaaminaya iyo xaaladda yacnii sheekh wuxuu ku leeyahay halkan keylka iyo baagga iyo miisaanka oofiya nuqsaanta lagu sameeyo miisaanka iyo baagga waa cara allay keenaysaa laa yunaqisu almaala caradaasi maal keliya kaa nuqsaamin maysa nacam waa laga yaabaa maalkaaga sida daahirkaa inuu bato laakiin wuxuu yidhi bal yunaqisu addiina waalxaala diinka iyo xaaladda aad ku sugantaho kaa baabin kaa nuqsaamina waa ogtihiin ummad dhan baa ilaahay ku halaagay oo uu ilaahay cadaab daran uu ku keenay reer reer madyan allana waatuu yidhi awfu lkeyla walaa takunuu min almukhsiriin wazinuu bilqisطaasi almustaqiim walaa tabkhasu اnnaasa ashyaa'ahum walaa tacthaw fi اlardi mufsidiin wاtaquu aladii khalaqakum waljibillata alawaliin waa tii ilaahay subxaanaه watacaala marka uu ku keenay cadaab aad u daran faakhadahum cadaabu yowmi اdulla inahu kaana cadaaba yowmin cadiim cadaabkaas marka wuxuu ahaa daruur ayaa harisay roob inay usoo diinaysay u maleeyeen daruurtaas ayaa dab iyo yacni naar kusoo ku keentay sayxa iyo qaylana waa loogu daray markaasay baaba'een qoomkaas halkaasay ku baaba'een xaalkooda marka waa halaagaas waxaa u sabab noqday kufrigooda iyo baagga ay nuqsaamiyeen marka baagga nuqsaamintiisa in aad la ysaga ilaaliya dadku kis yar oo waxbay ka raadiyaan laakiin wax uga baaba'aya kasii daran annahyu can ilmushaarakati fii safki dimaa'i almuxarama iska reebid layska reebaayo in laga qayb galo daadinta dhiigagga xaaraamta ah ayb wa iyaakumaa iska ilaaliya walcawna kaalmo calaa safki damin dhiig daadintiis yacnii dhiig xaaraam ah waa daadintiis ayb bikelimatin kelmad aad ku kaalmaysaan hal kelmadood ku kaalmaysaan war dil aad tiraa war dil iska ilaali lahaa dilkaas aa leedahay haddii xaqdarre ay tahay dilkaas oo xaqdarre yahay dembigeeda dhinacaad ka gelaysaa walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar aw ilmushaaraka ama waxaad iska iyaakumaa waxaad iska ilaalisaan walcawna calaa safki damin bikelimatin aw ilmushaarakata ama ka qaybgal fiihi laga qayb gala dhiiggaas bilafdatin looga qaybgala eray falaa yazaalu linsaanu insaanku ka zuuli maayo fii fusxatin inuu ku sugan yahay waasacnimo min diinihi uu kaga sugan yahay maa lam yakmis yadahu intaanu gacantiisa gelinin ousan tiimbinin ow lisaanahu ama carabkiisa ousan tiimbinin fii dami mri'in muslimin qof muslima dhiiggiisa qaala allahu tacaala waman yaqtul mu'mina mutacamida qofkii qof mu'mina dilo kas u dilo fajazaa'uhu jahannamu abaalmarintiisu waa jahannamu khaalidan fiiha xaal uu ku waaraayo waqadiba allaahu calayhi alla waa u carooday korkiisa walacanahu naxariistiisuu ka fogeeyey wa acadda lahu cadaaban cadiima cadaab weynna waa u diyaariyey allah subxaanahu watacaala iyadana marka waxaa weyan qatliga dunuubta ugu waaweyn oo ku jiraa naf gardarre in loo dilo ama naftaas ha ahaata naf muslimada oo gardarre loo dilaayo wixii sharciga banneeyey aan ku aan samaynin ila sharciga waxyaaba uu ruqseeyaa jirtee laa yaxilu damu mri'in muslimin ila biixdaa alaain altayib الzani wاlnafsu biالnafsi wاltaariku lidiinihi almufaariqu liljamaca xadiidka ibn mascuud saxiixaynka ku sugnaa haddii ninka uu zinaysto isagoo nikaax soo maray haddii qofka uu qof dilo oo la qisaasaayo haddii uu murtad noqdo oo diintii uu ka baxo ee jamaacada muslimiinta uu faaruqo saddexdaas ayaa dembi kasta oo dil keenayana saddexdaa unbuu soo hoosgalaa saddexdaas unbuu soo hoosgelayaa sida xaafid ibnu rajab kitaabkiisa jaamic alculuum alxikam uu ku sheegaayo ayb wixii marka sharcigu uu ruqseeyey waxaan ahayn qof muslim lagu dilo ma bannaana sidoo kale qof gaala oo isaguna cahdi haysta markaas cahdigiisi isagoo ku jira oon iska baabi'ininna in la dilaana ma bannaana oo xadiidkii bukhaari wuxuu ah man qatala mucaahidan fii kanhihi lam yarax raa'ixata aljanna labadaa marka wix ka soo haro ee sharcigu uu ruqseeyey gaal xarbi ah sharcigu uu dilkiisu ruqseeyey iyo qof muslimo markaas in la dilaa ay bannaan tahay sharcigu uu banneeyey kuwa iyagu marka waxaa weyaan ka hadli maayo sheekhu nacam wax walbaa marka saa kuwii marka xaaraamta ahna dembigooda waa waa daran yahay kuwa bannaanna in la sameeyo danaa dadka ugu sugan oo alla waatuu yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun haddii la yidhaha dhiiggaa la iska ilaalin ayaa la dilin ninkii nin dilo de dadkii noolaan maayaan ogow nacam mararka qaar waxaa weyaan naftii in la xifdiyo iyo diinta in la xifdiyo yaa waxay keenaysaa qof isagoo muslima qofka in la dilo gaalku isaguna sidoo kale dee diintiiu fasaad ku yahay gaalka xarbiga ah marka waa in la yska celshaa nacam wixii intaa marka ka soo haro ay xaqiisa iyo baailkiisa aan la aqoonin waa fitna waay wixii xaqiisa iyo baailkiisa aan la kala kasi karin oo alla ilahay xaqu intoo jira aan la dhihi karin ee xaqiisa iyo baailkiisu aan la kala garo karin waxaa weya waa fitna iyadana waa laga dheeraana alimaamu dabari saasuu u kala qaadqaaday waxyaabahan oo wuxuu yidhi dil kasto ama dagaal kastoo bannaan haddii laga tago oo la yidhaha waa dagaal fidna haddii la dhaho waxaa imaanaysa yidhi qofna inaan laga celinin xumaan oo dadka mubdiliinta oo fasaqada ah ay dhulka dhanta xakumaanu yidhi nacam fatxulbaariga saasuu marka xaafid ibnu xajar uu uga soo raraa nacam ayb marka culammada salafka waxaa la rabaa fahamkooda in la qaataa laayb kitaabu ulfitan ayuu uga warramay dhowr meeloodu xaafidka uu kaga sheegay marka saasoo kalena imaamu nawowi iyo qurdubi tadkirada iyo kulligood saasay culammadii salafka ay ka soo naqliyeen intaas qofkii sheegana in markaas la yidhaahdo qofkan waxaa weeyaan waa madhab ulkhawaarij waa madhabkaas iyana xoogaa iyadana waxaa ku jiro xadgudub ayaa ku jiraya meeshaas sababtoo khawaarij waa dad la yaqaano waxaa weye muslimka dembi ku gaalaysiiyo oo muslimka la diriro oo gaalada aan la diririn oo yacni aayaad iyo calaamaad ay leeyihiin la yaqaano macruufa wixii hadda marka madhabulkhawaarij ku dhaqmaana waa laga leexanaa oo waa madhabulkhawaarij waa madhab madmuum oo la yaqaano caqiidadana macruuf ku ah wixii laakiin tafsiilkii culummada ee masaa-isha ay geliyeen waa in la raaco ilaa madhab kaleo un marka waxa uu cuskan yahay hadda aan aan aan ama loo badnayn cala alaqali madhab shaada ah in dadkii markaas looga dhiga marka ijmaac oo culimmadii hore oo kale iyadana dhibkeed dhibkeeday leedahay laa taqrabu zinaa zinada ha u dhowaanina wاجtinaabu الzinaa min akhlaaqi اlfudalaa'i wاjtinaabu الzinaa zinada oo laga dheeraadana min akhlaaqi اlfudalaa dadka fiicfiican akhlaaqdooda waay wamuwaaqacatuhu ku dhiciddiisana caarun fi اdunyaa caab weeyaan addunyada dhexdeeda wacadaabun fi اlأkhraa aakhirana tan dambena waa cadaab qaala اllahu tacaala walaa taqrabu الzinaa inahu kaana faaxishaةa wasaءa sabiila ayb zinada marka dhallinyarada in laga waaniyo gaar ahaan xalkeedana sharcigu waa sheego wuxuu ku xalliyay guur in loo diyaariyo yaa macshar shabaabi man istaطaaca minkum ulbaa'ata falatazawaj saasuu yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam ibnu cabbaasna waxaa saciid ibnu jubayr oo ibnu cabbaas ka wariyey ibnu cabbaas oo macallinkiis ahbaa wuxuu igu yidhi buu yidhi wuxuu igu yidhi buu yidhi ibnu cabbaas atazawajta tazawajta ma guursatay igu yidhi markaasaan idhi yidhi maya welina wuxuu yidhi lixyo iyo ger iima soo dhalan inuu yidhi markaas nin oo aan weli ger u soo bixin baan ahaa ma guursato igu yidhi maya markaasuu yidhi guurso faina khayra haadihi اlummati akaruhaa nisaa'an kamaa qaal ummaddan kii ugu khayrka badnaa waa kii ugu naagaha badnaabu ah waa nebigu ka wadaa calayhi salaatu wasalaam marka haddii laakiin la yidhaha cunug waxbuu baranaa iyo waxbay baranayaan iyo yaysa isguursanin ikhtilaafkii iyo isdhexgalkii nimankii gabdhihii wiilashiina la diyaariyo iskoolladii ikhtilaaf ay yihiinoo wiilal iyo gabdhihii isla dhiganayaan guurna aan loo dadejinno waxbay baranayaan u kaadiye la yidhaahdo waxaa ka dhalanaysa mujtamacu inuu fasaado akhlaaq zinadii iyo lagu dhaco iyo balaayadii ijtinaabu lkhamri khamriga ka fogaashadiisa waiyaakumaa iska ilaaliya washurba alkhamri khamrada cabitaankeeda fa innahaa khamrada umulkabaa'iri weeyaan kabaa'irta hooyadood waalmujari'atu midda ku dhiirigelinaysa waa cala alma'aasimi dunuubta dunuubta qofka khamrada way ku dhiirigelisaa xata alkufaar bani aadamka mar walbo firaa ku abuuran firow ku dhashaa gaaladu qofka gaaladu markay soo weynaanayaan oo qofka uu soo qaangaari rabo firadii ayaa ku jirto weli markuu soo qaangaari rabo ayaa waxaa weya firadii laga qaribaayo khamri iyo daroogaa looga qaribaa nacam qofku walidaalika waxaa weye xataa gaal ha ahaado kuma dhiiro karo macaasi anwaacdeeda kala duwan ilaa inuu maskaxda iska dooriyo ma ahani khamrada iyo daroogada markuu barto waxaa u sahlanaanaysa inuu dadka ka xishoonin wax allaale waxuu doonuu samaynayaa marka walidaalika waxaa weeyaan dadka mufsidiinta waxay dadka baraan marka hore daroogada iyo khamrada ay baraan haddii daroogo la siiyo kan waa dilaa hooyadiisoo dilaa midkaan maal ka dhac midkaan soo qabo gaalada u dhiib midkaan kan yaal waxaa weyaan dembi kasta oo qof muslima uusa ku dhiiro karin waxaa ku dhiirigelinaysa daroogada iyo khamrada sheekhu marka waxaa weyaan waxaa weyaan waxaad moodaa inuu dawaaulquluub aad u yaqaana waxaad moodaa inuu aad u yaqaan laakiin mujtamacaadka macsida ay ku badan tahay haddaad aragto akarkooda waa lagu dhiirigeliyaa macsida khamri iyo daroogaana loogu dhiirigeliyaa labadaas nacam waqad xaramaha allahu tacaala ilaahay wuu xarimay fii kitaabihi alcasiizi buu ku xarimay faqaala caza min qaa'ilin inamaa yuriidu shaydaanu shaydaanku wuxuu rabaa an yuuqica inuu rido baynakum idinka dhexdiinna alcadaawata inuu ku riday walbaqdaa'a collaytan iyo caro fi lkhamri walmaysiri oo idinkugu rido wayasudakum can dikrillah oo idinka leexiyo idinka celiyo ilaahay dikrigiisa iyo can isalaati iyo salaadda fahal antum muntahuun ee ma kaharaysaan idinku kuwa kaharaaya ma tihiin ee yacni intahuu kahara waa macnaa aayaddaa marka ilahay wuxuu ku sheegay khamriga cadaa iyo khamaarkaba cadaawad iyo caro inay keenayaan dikriga ilahayna dadka ay ka leexinayaan marka waxa dikriga ilahay qofka ka leexiyo lama rabo nacam qofka inuu kuu dhaqmo iyo salaadda fahal antum muntahuun waxasbukumaa waxaa idinku filan bishayin shay yudhibu alcaqla caqliga tegsiinayo wayufsidu lubba qalbiga dhuuxiisana tegsiinayo oo yani caqligii yani guntiisa tegsiinayo oo faasaadinayo baabi'inayo waqad tarakahaa qowmun dad baa ka tegay yidhi fi ljaahiliyati jaahiliyadii ayagoon muslimba aan ahayn takaruman yacnii ismaamuusid ay ismaamuusayan darteed dad baa yacni jaahiliyadii khamracabka ka tegey ayaga oo yacni iska sara marinaayo waxaanoo kale yaan la idinku arkin isdhahaayo takarum ay ismaamuusayaan darteed ayay uga tageen marka idinkoo muslimiina seed u cabbaysaan waayo macnuuna fa iyaakumaa wa muqaarabataha dadka marka waagi horeda waxaa loo sheegi jiray baashaan ilbaxnimadaba inay tahay ayb qaar waxaad arkaysaa qofkaan war adigu soo nin ilbaxa ma tihido intaasoo jaamacadood ka soo baxay waa maxay khamriga aadan cabaynin oo aadan ka tegaysa meelaha xafalaadka ee laysugu yimaado khamradaasaa gaalada ay wax ka joogaan khamradaasaa miiskii marka lagu wareejina la dhiga qofka muslimkaana miis khamro lagu wareejina inuu fariistoba laga reebo waxbarashadii iyo reer magaalnimadii iyo waxaa la islaazimiyey khamradii wax islaaim wax islaazimana ma aha maxaa iska gala qofka inuu waxbarto iyo inuu yacnii reeyo iyo inuu qof ilbaxa uu yahay iyo khamri inuu cabo maxaa iska galan waxaa iska gala ma aha faiyaakumaa iska ilaaliya muqaarabataha u dhowaanshadeeda watadanusa birijsiha iyo isku wasaqayn wasaqdeeda laysku wasaqeeya waqad wasafaha allahu tacaala bidalika ilaahayna rijsi iyo qurun iyo najaas ku tilmaamay yacnii rijsi qurun oo ku tilmaamay alla waqaranahaa bilansaabi waalaslaami ilaahayna wuxuu la xiriiriyey bilansaabi waxyaabaha asnaamta la caabudo la taagtaago iyo walaslaami qoryaha qamaarka lagu dheelo faqaala caza min qaa'ilin inama alkhamru walmaysiru walansaabu walaslaamu rijsun buu yidhi min camali shayaani weeyaan waa qurun oo shaydaanka camalkiisa ah ka mida fajtanibuuhu ka dheeraada lacallakum tuflixuun marka iska dhowro weeyaan khamradu faa'iido ma lehe daroogadaa marka iyadana la mida qofku in daroogadii waxaa weyaan iyaduna waa la mid baalkan qaadka la yidhaahdana waa la mid isaguna sababta waxaa weyaan qaadku dawayasudakum can dikri illaahi wa can salaati baalkan dadka ku wareersan oo ku maman salaad xoog uma haayaan waxaan aragnay qaar kuwa xataa roonooba salaadaan tukanayna dhahayaan qaaraa salaad u jamcinaya ama qaaraa waqti dambe iska tukanaya wax marka salaad kaa tegsiinayo salaaddii kaa mancinaayo inaad wax akhrisato kaa mancinaayo oo dhib uun kugu ah noocaan u weyn waxaan buu soo gelaya oo qofkii mashaqaysta iyo qoyskii iyo waxaasoo dhan dhibaato u keenayo dadku marka weliba gaaladaan hadda khamrada cabto waxaa weeyaan khamrada waxay u sameeyeen ayagu inay cabaanna waa rabaan oo ay xoogaa adduunka isku dhaafiyaan shaqadooda iyo adduunyadooda inay ka dhuntana ma rabaan markaasay khamrada waxaa weeyaan shan saac habeennimo afar saac habeennimo wixii ka dambeeya inaan la gedinaa u qoran nacam subaxiina meel khamri inaan la furin shan saac wixii ka horreeya nacam waxaa weeyaan shan saac wixii ka horreeya haddii albaabada loo ballaqo dadkii shaqaday uga habsaamayaan ayagu adduunye kaliya yaqaanaan annagii hadda waxaa weeyaan bahalkan qaadka adduunyadii iyo aakhiradii labadii dhibow nagu haaya markaasa waxaa lagu leeyahay agooman ayaa laga beelaa iyo faraha laga qaado baalkan agoonta waxaa weyaan waa waxay la mid tahay qofkaasi haween jirkeeda gadanaysoo tiri lacagta aan ka helaan agoon ku masruufa ma waxaa laleeyahy jirkaaga iska iibso agoonta bil mase agoontan ilaahay baa wax siinaya waana loo dadaalaya adiga uun ishagaaji maa la dhahaya nacam ka kaafilati alyatiimi min kadi farjiha lakilweylu wuxuu yidhi lakilweylu kakafilat اlyatiimi min kadi farjiha lakilweylu wuxuu yidhi laa tatasadaqii laa taznii walaa tatasadaqii taasoo kale ha zinaysanina waxna ha sadaqaysanin zinada inta iska dhaaftad sadaqadan iskaba dhaaf waxba ha dhiibin marka waxaa weyn xaaraan jid loogama dhigto dadaa lagu masruufaa iyo dadkoo dadka shaqaystaa wax looga goynaha agoontan haddii sharci iyo wanaag iyo wax fiican u jiro baalkan marka khasaaradiisa mar walba ummadda uga badan calaa kulli xaal fabayana tacaala ilaahay wuxuu caddeeyey annahaa min camali shaydaani inay tahay wa wasafahaa birijsi buu ku tilmaamay wa qarana alfalaaxa liibaantana wuxuu la xiriiriyey biijtinaabiha ka fogaanshadeeda fahal yastajiizu caaqilun ma bannaysanaya marka qof caaqil ah yusadiqu albaari alla rumaysan fii khabarihi khabarkiisa u rumaysan tacaala ismuhu wayaclamu og annahu araada alkhayra lanaa inuu alla khayr noo raba nacam minhaa iyada ma bannaysanaya xaggeeda minhaa xaggeed markaa xadaranaa canhu ou noogaga digay mima kii mimaa an yaqrabahaa aw yatadanasa biha mimaa an yaqrabahaa yacnii dhowaanshadeeda ama isku wasaqaynteeda ou noogaga digay cibaarada waxaa weyaan marka waxbaa si ka-a nacam cibaaro marka rakaako badan ay ku jirto madmuunkeedana waxaa weyaan fahal yastajiizu caaqilun yusadiqu lbaari fii khabarihi tabaaraka smuhu qof ma bannaysanayaa caaqil ah alla rumaysan khabarkiisa u rumaynaayo alla wayaclamu annahu araada alkhayra lanaa ogna inuu alla khayr nood wayaclamu annahu araada alkhayra lanaa minha ogna inuu alle baashaan inuu khayr nooga doonay xaggeeda xadaranaa canhu inuu nooga digay markaas mimaa an yaqrabaha ou yatajanasa biha yacnii alle inuu naga ha u dhowaanina uuna yidhi haddana khayr uu noo geliyey ma suuroobaysaa waa waxaan suuroobaynin haddii lasoo dhoweysaaaataxdiiru min aribaa ribadiibuu uga diga haddana wa iyaakumaa iska ilaaliya waribaa iyo ribada fa in allaha tacaala alla qad nahaa canhu waa reebay ribada an ribada saddexaa lagu lacnaday ama afar lacana allaahu aakila aribaa ilaahay waa lacnada naxariistiisa waa ka fogay ribada midka cunaayo wa muukilahu kan cunsiinaayo wa kaatibahu midka u qoraayo wa shaahidayhi labada ka markhaati kacayso afar waa labada markhaatida noqonayso kan kale qoraayo iyo midka cunsiinaayo ribada dhiibaayo iyo midka qaadanaayo oo ribada cunaayo afar waay marka shaahideynku waa laba iyaga halkaa marka waxaa weye maxaa yeele waa tacaawun cala alismi waalcudwaan waa ismi iyo cudwaan oo laysku kaalmaysanayo walidaalika bunuugta in laga shaqeeyaa oo dadka dhallinyarada ee ama accountingka barto iyo ay bunuugta ka shaqeeyaan bunuugta ribada ku shaqaysa xaaraam waa nacam ahlu cilmiguna waa isku waafaqsan yihiin sababto a wuxuu ka shaqaynayo waxaa weeyaan waa ribo ayuu kale qoraa transactionka uu qoraayo waa ribo wa ayuu qoraa maxaa yeele maanta dhan dadkiiba wuxuu kala diraa wuxuu kala xisaabinaa wahaakadaa shirkad ribo ku shaqaysato oo ribo bixiso qaadato inuu accountan u noqdo marka accountan inuu u noqdona iyaduna ma bannaana sababtoo ribadii asaa u kala xisaabayo oo u kala qoraayo wa kaatibahu waa nas xataa culammadu waxay ku daraan ninka xaaqaayo bangiga oo biitooniga oo bangiga xaaqaayo laftirkiisa waa ku jiraa maxaa yeele walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaanu soo gelaa meel ribo oo ilaahay lacnadiisa ku soo degayso ka shaqaynayo ma bannaano walidaalika dadka dhulka gaalada jooga akarkooda ilaa man raximahullah ribadaasay ku tacaamulaan dadka hadda accountingka baranayna maanta caalamka dhaqaalaha ka jira waa u jeednaa ribo u badan yahay ajulluhu waa ribo xataa bunuug badana waxaan aragnaa bunuug islaami isku sheegaya ribada ku tacaamula can darfin multawin uga tacaamulaa marka bunuugta ka shaqayntoodu ma bannaana dadku waa ku ordaan beesadaasay ka rabaan xoogaa laakiin waxaa laga qaadaa faa'iido daro iyo naar unbaa laga sii qaadaa ilaah laga cabsada marka dadka marka waxaa weyaan qofka ilmihiisa raba inay wax u bartaan wax anfacaayo oo diinta ilaahayna aan ku xumayn ha bara ilmihiisa nacam ayb intaasaaba ka badan inta wax la baran lahaa nacam ayb qofkii hadda xisaabta ku shaqaysanayo dhib male laakiin un ribo iska ilaali un inaad xisaabta ugu shaqaysato adiga intaas kii xisaabtu xaaraam ma aha iyadu ayb ribada unbaa laga rabaa inaad iskaga ilaaliso fain allaha tacaala alla qad nahaa canhu waa reebay watawacadda wuxuu ku goodiyey bimuxaarabati man qof la dagaalankiisa lam yatub minhu aan ka toobad keenin faqaala caza min qaa'il yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha mu'miniina ilaahay ka cabsada wadaruu maa baqiya min arribaa wadaruu iskaga taga maa baqiya min arribaa wixii haray oo ribo ah in kuntum muminiina hadaatiin fain lam tafcaluu haddaydnan samaynin sidaas fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulihi alle rasuulkiisa dagaal ogeysiiye inay idinla dagaalamaan alle rasuul wa qaala tacaala yamxaqu allaahu ribaa alla subxaanahu watacaala ribada wuu baabi'inaya barakadou ka qaadaya wayurbi sadaqaati sadaqaadkana ilaahay waa korinaa qofkii markaa dayn nin ku leh waxaa intii lagu tacaamuli jiray ribada sharcigu wuxuu xadeeyey raasumaalkii ou siiye bis ayuu ku leeyahay inuu ka qaato riba wixii ah inuu ka tago haddii uusan iska bixi karinoo mucsir ou yahayna islaamku wuxuu ugu bedelay qofkaas in laga sugto muddo intuu wax ka helaayo wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara markaasuu wuxuu ku baraarujiyey waan tasadaquu khayrun lakum in kuntum taclamuun ribadu waxaa weyaan dadkay isku dirtaa waa dabaqo kooban dabaqo koox yar ayaa ummadda gumaysanayso oo dhaqaalihii ummadda uu ku dul wareegaya iyagaana dadka gumaysanayo guri haddaad rabto inaad gadato bangigaa kuu gadaayo baabuur haddaa rabta inaad gadato bangigaa kuu gadaayo wax kasta bangigaa aaday adigana bangigaad addoon u noqonay bangigaa iskale yahuuda iskale agtarkiisa nacam waa nidaam marka xataa waagii hore yahuudda ay ku shaqaysan jireen xilligii yahuuddii madiine joogi jirtay dad ganacsatay u badnaayeen odayaalka qabaa'ilka carabta xukuma ayay dayn sii jireen nacam markaasay dayntaasay ku xukumi jireen marka sidaan rabna noo yeel saasay samay jireen nacam ayb ilal aanana saasay ku dhaqmaan yahuud lacnadii ha ku dhacdeen nacam marka wuxuu yidhi taas marka ribada xaalkeeda marka waa kaas wa qaala tacaala yamxaqu allaahu ribaa wayurbi sadaqaat cadamu akli maali lyatiim agoonka maalkiisa inaan la cunin wadana ku waanina walaa ta'kulaaha cuninina maala axadin qof maalkiisa bikayri xaqin xaq la'aan ha cuninina qof dhan maalkiisa cuninina wa iyaakumaa iska ilaaliya wa maala lyatiimi agoonka maalkiisa faqad qaala caza min qaa'il faqad qaala caza wajalla ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama agoonka maalkiisa kuwa cunaayaan amwaashooda kuwa cunaayaan dulman ku cunaaya dulmi inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara calooshooda waxay ku cunayaan ay ka buuxinayaan dab wasayaslowna saciira waxayna geli doonaan saciira saasaa marka loogu goodiyey qofku marka inuu iska ilaaliyo agoonta maalkooda agoonta maalkooda de waxaa weeyaan haddii aad adigu mas-uul ka tahay ood ugu shaqaynaysana haddaad hani tahay ood isbixin karto ha ka taabanin waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf qofkii faqiirow agoontii maalkoodii ugu shaqaynayo ijaar macquul ah oo isagoo kale la qaato ha ka cuno hadhowna maalkooda markaas markay rushdi iyo ay gaaraan alxafu calaa dalabi alxalaali xalaash oo la dalbo isku boorin la isku boorinayo wa calaykumaa bidalabi alxalaali waxaad ku dadaashaan xalaasha raadinteeda waijtinaabi alxaraami xaraamta ka fogaashadeeda fain cadimtuma alxalaala xalaal haddaad weysaan siba aad u weysaan falja'aa ila almutashaabihi xaaraam ha aadinaya mutashaabiha iska aada macnuhu maaha mutashaabiha laftirkiisa aada macnuhu maahane waxaa weeyaan waa haddii xalaal aad weysaan waa xalaal ma la weyn karaa laakiin xalaal adduunyadii maka dhammaatay imaam axmed waxaa laga wariyey radia allahu canhu nin baa wuxuu yidhi xoogaa wuxuu arkay dadka qaarkood ayaa warac warac waswaas ku dhisanay qabaan warac oo waswaas ku dhisan yay qabaan markaasaa nin baa marka wuxuu yidhi wixii magaaladii yaallayo dhan ayuu ka tegey inuu cuno isticmaalo oo ku dhaqmo de keligiis ma noolaa karo qofkaas imaam axmedaa marka la weydiiyey waxaa la yidhi ninkaas ka warran saasuu leeyahay haaulaa'i araaduu an yufsiduu amwaala annaasi kuwan dadka maalkooda inay fasaadiyaan bay doonayaan yir ka tago yir waxaan marka ma la rabo meel cidlaa qofku inuu ka boodo uu yidhaa suuqa waxyaalo dhan waa xaaraan xalaal anigu waa waayey inuu yidhaha maahane xalaasha raadiyo goob ilaahayna weydiiso oo nebiga ducadiisa waxaa ka mid ahayd allaahuma akfinii bixalaalika can xaraamika waqninii bifadlika canman siwaaka ilaah xalaashaada iigu kaafi xalaashaada iigu kaafi yani xaaraantaada igaga kaafi marka ilaahay xalaashiisa waa badan tahay nafna ma dhimanayso risqigeeda ilaa ay ka dhammaystirata xadiidkii waatuu ahaa ina ruuxa alqudusi nafata fii rawci ana nafsan lan tamuuta xataa tastakmila risqahaa jibriil wuxuu ii waxyooday oo igu afuufay uu yidhi naf inaysan dhimanayninuu yidhi ilaa ay risqigeedii ka dhammaysato alaa fa ajmilu alaba fi risqi war hooy risqiga raadintiisa wanaajiyuu yidhi faina maa cinda allaahi laa yunaalu bilxaraam ou kama qaala sal l slam ilaahay agtiisa waxa ah xaaraan laguma gaaro waxa ilaahay waxa alle subxaana wa tacaala fadligiisa iyo dheeraadkiisa xaaraan laguma soo qabtee xalaasha ku dadaalo marka xalaasha in lagu dadaalo ilmaha marka lagala diriyo dadku marka lama rabo inay yidhaahdaan ilmaha waxa ii keena waa iska cunaa oo qaar oo isbaarada u diro kuwana ay dibadda ugu maqan yihiinoo wax allaale waxay dibadda ka soo shaqaynayan uusanba aqooninba bal xataa uusan su-aalaynin war xalaasha ku dadaalo aan u dhehaynin marka waxaa la rabaa qofka ilmihiisa inuu ku booriyo xalaasha inuu baro asaguna oo ugu noqdo macallinnu asaga ugu noqdo hadduu isagu xaaraan cuno oo xaaraanta soo shaqeeyo ilmihii inuu ku garaaco o ku qasbo xalaal raadiya iyaduna waa khalad oo asagii baaba laga rabay inuu xalaal ku koriyo maogtaayb haddii marka xalaasha aad weysaanoo yidhi markaas oo duruuf idin weysiiso markaas xaaraan toos ha u bareerina mutashaabiha un aada mutashaabihana in layska ilaaliyo u baahan yahay sida xadiidkii nucmaan ibni bashiir uu tilmaamayo nacam taxriimu ulmi dulmiga xaaraamtinimadiisa wa iyaakumaa wadulma war iska ilaaliya dulmiga fa ina dulma dulmigu dulumaatun yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa mugdi mugdiyaalo waa tiro badan da maalinta qiyaamana qofka iftiinu u baahan yahay siraadku waa mugdi yowma yaquulu almunaafiquuna walmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruuna naqtabis min nuurikum waatay saasay dhahayaan na suga dabkiinna ama iftiinkiinna aan ka qalin daaranna marka iftiinaa loo baahan yahay qofku marka hadduu inta dulmi ou geysto mugdigiisuna la egyahay walciyaadu billahi alcam shirkigaa ugu mugdi badan dulmiga marka qofka uu addoommada dulmigaa ku xiga markaas faina ulma ulumaatun yowma alqiyaama waa xadiidka itaqu ulma faina ulma ulumaatun yowma alqiyaama wاaalimu madmuumu aalimku waa mid madmuumoo la eedeeyo eedaysan madmuumu khalaa'iqta khalaa'iqda ku ay eedaynayaan madmuumu lkhalaa'iqi khalaa'iqda yaa waxaa weeyaan marka ku ay eedaynayaan nacam mubaqadun mid loo caraysan yahay waa ila alkhalaa'iqi khalaa'iqda xaggooda nacam loogaga caraysan yahay altaxdiiru min alnamiimati marka dulmigu in marka dadku iska ila dulmigu ada maalka xaggiisa waa ka imaadaa cirdiga waa ka imaadaa waxyaaba badan buu ka imaadaa nacam weliba cirdiga kiisa aad buu noogu badan yahay annaga ilmaha yararka in laga celiyo waa nacam oo waxa caayo ka baxayo afkooda caadi ma ah waalid la caayo iyo wax xun oo lagu caayo iyo waa ku badan tahay dadkeenna nacam dadka waaweynay ku badan tahay nacam ninkii weynaa hadduu qof waalidkii si xun u caynaayo ilmihii marka waa ka baranaya marka waxaas in ilmaha laga celiyo mujtamacii hadduusa toosinna de ilmihii say ku toosaan ma sahlan altaxdiiru min annamiimati iskaga digid namiimo laysaga digaa diradiraalanimo wa iyaakumaa waxaad iska ilaalisaan wanamiimata diradiraalaha qofku inuu wax isku dirdiro namiima waxaa la yidhaha alqaalatu bayna annaasi calaa wajhi ilifsaad warka dadka layskaga dhex qaado iyadoo dadka lagu fasaadinayo calaaqaadkooda runba ha ahaado run hadduu doono run ha ahaado dadka in laysku diro oo calaaqaadkooda la hadleeyo lama ogola haddii dadka marka islaaxooda ka warran marka in la wanaajiyo la hagaajiyo islaax bayna annaas haddii xataa been la sheegayo waa bannaan tahay si dadka muslimiinta ay isugu soo dhowaadaan marka waxaan marka namiimada weliba khaasatan isku dirdirannimada oo dadka weliba ahlulfadliga ama ahluhayrkaa ama dadka ahlucilmigaa laga shaqeeyo calaaqaadkooda inuu xumaadana waa sii daran tahay taasna haddana marka in lagula soo gambado baabkii jarxiga iyo tacdiilkana waa kasii dhib badan tahay marka waxaa weyan waxaa fiican ilaahay laga cabsado dadka ahlucilmiga iyagu markaa inta laysu dhaafo wixii masaa'ila ay ka hadlaayaan ama diin in ayaga marka laysu dhaafo ay ka niqaashaan oo wixii raajixa marjuux ay istusaan saasaa ka fiican qof intuu marka uu namiimo uu samay lahayo darsigan warka qaadkaas geey kan kale u geey waxaa weeyaan waa waa dhaqan culummana maba ahaba waana waana nici jirin culummada nacan mana jeclaa jirin fa ina awala man yamqatu qofka ugu horeeya oo caroonaya calayhaa namiimadaas kaaga caroonayo man tunqalu ileyhi qofka aad u guurinayso warka waa namiima haddaad sheegayso qofka ugu horreeya ku nacayo kugu caroonayo waa kan aad warka u geynaysid hebelaasaa ni kulahay hebelsaasaabuu ku yidhi asagaaba ku nacay sababtaasna inaad ka geynaysid oo ogyahay ma ogtahay waqad ruwiya can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam annahu qaal nabiga calayhi salatu salam waxaa laga wariyay inuu yidhi laa yadkhulu ljannata jannada ma gala qataatun mid dadka isku dirdiro qataat xadiidkan marka xadiid saxiixa waa in kastoo siiqatu tamriid uu ku wariyey xadiid saxiixa tajawuz waxoogaa ku sameeyey bukhaariga muslim baa soo saaray annahyu can alxasad xaasidnimada iska reebid la iska reebaayo wa iyaakumaa walxasada iska ilaaliya xaasidnimada fa innahu xaasidnimada daa'un cudur waa yuhliku saaxibahu saaxibkiisa halaajinaayo wa yucqibu taabicahu noojinaayo wayucqibu ey wayuhliku waa isku macno halaajinaayo taabicahu qofka raaca xaasidnimada waa daran tahay marka xaasidnimada marka waa maxay tamanii zawaali nicma tamanii zawaali nicmati almaxsuud midkan la xasdaaya nicmada uu haysto in la tamaniyey inay ka baaba'do haddii ilaahay cilmi siiyey inuu ka baaba'o tamani la tamaninayo haddii ilaahay karti uu geliyey iyo waxqabad fiican in laga in la tamaniyo qalbiga laga tamaniye say uga baabi'i lahayd loona saxiiyo haddii maal ilaahay siiyey alla kan maxaa ilaahay maalka u siiyey la yidhaahdo oo qofkiiba yacni xaasidku marka waxaa weyaan xikmada ilaahay ayuu cadow ku yahay xaasidku xikmada ilaahay ayuu dacni ku samaynaa sababtoo ilaahay xikmadiisa waxay keentay kanna in maal la siiyo kana in cilmi la siiyo kana in karti ilaahay siiyo ninba ilaahay waxba ugu talagalay asagana yaqaano doorashada ilaahay uu dadka kala doordoortay asagaa garanaya lidaalika ilahay wuxuu yidhi am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allaahu min fadlih marka waxaa weya yahuud nebi maxamed ay ka xasdeen risaalada ilaahay siiyey marka fadliga ilaahay miyay dadka ka xasdaayeen iyaga saasaa ilahay yidhi subxana watacala qof cilmi ilaahay siiyey asagaa yaqaana ilaahay cilmiga meesha uu dhigaayo camalka ilaahay isagaa yaqaan cidda uu waafajinayo isagaa yaqaan ilaahay subxaana wa tacaala maalka cidda uu waafajinayo wahaakada nacam xaasidnimada marka lama rabo cudurkan marka qofka see isaga baabi'iyaan cudurkan qofka wuxuu isaga baabi'in karaa inuu ogaado qofkan ilaahay xikmadiisa waxaan inuu inay ku dureersatay qofkaani waxaan la siiyo bis adiga marka xikmadda ilahay ha taataabanin xikmadda alle adiga waa kaa weyn tahay nacam faraha ka qaad marka walidaalika qofku haddii xaasidnimo gasho naftiisii iyo sacaadadiisa adduun iyo aakhiro dhan waa dhibay u tahay maalinkaasoo dhan wuxuu bara lahay iyo camalkii uu samayn lahay wuxuu kaga mashquulaa qofkaansoo u daba taagnaa lahay oo ay uga zuuli lahayd nicmada nacam waqtigiisiiba wuxuu ku dhumiyey wax ilaahay caradiisa marka shaydaankana waxaa laga yaabaa camalkaas xunka ah qofka inuu u qurxiyaba uu diin uga dhigo afaman zuyina lahu suu camalihi fara'aahu xasanan oo markaa uu ku dhaco ijtinaabu alfawaaxish fawaaxishta iyo dunuubta lagu yaqiiqsoodo qofka ka dheera in laga dheeraado wa iyaakumaa walfawaaxisha iska ilaaliya fa ina allaha tacaala xarama maa dahara minha wamaa batan alla wuu xarimay wixii daahiro ee muuqdo oo ka mida fawaaxishta iyo ma badana wixii qarsoonaada walitma albagya bikayri اlxaqi ismiga dembiga iyo gardarada bikayri اlxaqi kuwa waa xarime taxriimu اlgiibati giibada xanta wa iyaakumaa iska ilaaliya wاlgiibata xanta iska ilaaliya fainahaa xantu tuxbitu اlxasanaati xasanaadkay baabi'inaysaa watukthiru sayi'aati bay badinaysaa sayi'aadka watubcidu min alkhaaliqi allaha khaaliqa way ka fogeynaysaa qofka watubagidu ila almakhluuqi makhluuqana way u caraysiinaysaa iibada marka waa layska reebda iibada waxaa weeyaan waxaa la banneeyey haddii kiibadu ay maslaxa ku jirto ama ay daruuro keenayso waa la banneeyey ilaa lix meelood ay culammada ku sheegaan meelahaas waxaa ka mid a atadallum qof baad isku dulmiyey inaad ka garbaxdaad rabtaa ninkii hebel ahay waa idulmiyey waxaa waxaas ugu sameeyey waa kuu bannaanta isagoon joogin inaad dhahdo tadallum isaalatu munkar munkar in la zuuliyaad rabtaa inaad ka qof aad kala kaashato munkarka zuuli karo war ninkii hebel ahay munkarou samaynayaaye zuuli niyaho munkarkan ka zuuli waa bannaanta intaas talo nusxi qof aad u naseexaynaysaa maalan markaa wuxuu ku yidhi waa guursan raba qof waa guursan rabaa hebel hebelaayaan guursan rabaa ama haween way hebela soo doonay ka warran xaalkiisa inaad tiraa war ninkaas waa bakiil ama ninkan waa kada waa bannaanta wuxuu yahay inaad ku sheego ati nebiga uu ku sheegay amaa mucaawiyata fasucluukun wa amaa abuljahm falaa yadacu alcasaa can caatiqihi qofaa wuxuu ku yidhi hebel aan la shirkoobi rabaa ni ninka hebel ah ka war ninkaas xoogaani ammaanada kuma fiicna waa bannaan tahay nacam asaguna inuu u sheega maaha hebela ii kaa sheegay saasuu ku lahaa hebel waa xog fasaadinaya marka taas waa ma fiicna nacam waa bannaanta nusxiga calaa wajhi nusxi wixii calaa wajhi nusxi sida diinta haddii loo naseexaynayo maalan waxaa ka mid a maalan jarxiga iyo tacdiilka kutub aljarxi waltacdiil fulaanun kadaab fulaanun daciif fulaanun waxaa weye saa iyo saa fulaanun muttaham fulaanun matruuk waa bannaanta sababtoo ah xadiidka nebiga in lagu been abuurto iyo qofkan xantiisa in layska ilaaliya yaa daran xadiidka nebiga in lagu been abuurtaa daran marka taasoo kale waxaa lagu banneeyey duruuftaas darteed yaa lagu banneeyey soo ma kasin qof maalan waxaa ilalaanana wax socdo waay maaha xadiidkii keliya kuma eka qof maalan aan munaasab u ahaynoo dadka baatil cad u sheegaayo loo jeedoon ahal u ahayn inuu dad wax u sheego yaad og tahay qofkaas war dadka wax u sheegaayo inaad tiraa war qofkaas iska ilaaliya waxa uu idiin sheega wax saxan ma aha saaisaai saasays u saxsanayn waa bannaan tahay nacam walow qofka yaanu ku maqlin way bannaan tahay nacam ayb waana imaamu nawowi riyaadka riyaadka uga warramaa waxyaabahan o dhan riyaad saalixiinka ayb maxaa yaele maslaxaa ku jirto qofku yacni haddii qofka uu wax ka baranaayo aad ku og tahay xumaan xumaantaasna aa uga baqaysa inay qofkan usoo gudubto waa uga digaysa nacam hadduuna wax ka baranaynin ka warran laakiin ninkaanuna xumaantiisa iyo bidcadiisa oo guriga la fadhiyo ma bannaanta inaad meel walba ku xamato ma bannaana taas nacam jeebkaaga waa nacam jarxi iyo tacdiilna taas ka mid ma ahan soo ma kasin dawaabit aljarxi watacdiilna kuma jirto dawaabit alhajrina xataa ka mid ma aha oo qofka mubtadica looga hijroo karo dadka yacni waxaa isaga daran aduu wixii xad sharciga kuu siiyey inaad gudubta ma aha nacam waxa sharcigu xad kuu siiyey inaad dhaafta ma aha haddaad dhaafto waa dhaaftayaa lagu dhahayaa nacam ayb in laga gaabiyaana ma aha soo ma garanin nin mutafaqih ah oo diin baranaya oo qof mubtadica ka daba socsocdo oo wax ka dhegaysanaya inaad uga digto waa leedahay yaa uga digaa iyadana qof horta bidcadii iyo sunnadii kale yaqaana uga digaya maxaa yaele ninaan isagoo bidca iyo sunno kale aqoonin faaqidu shayi laa yucdiihi ninaan wax haysanin waxma bixin karaba nacam soo ma kasin ayb qof haddii la yidhaha war waxaan inay bidcata inay sunnata ma kale aan kale aqoonin hebelaan darsigaan ka wadaayo waxaan uga digaya darsigaa bidco lagu sheegayo dataa waxaa weeyaan qofkeedaba maba aha soo ma kasin waxyaabahaas marka waxaa kaloo ka mid a liltacriif maalan qofki waxaa weeyaan qof waxaa weeyaan waa dhutiyaa qofka waa jiis si kale magaciisa laguma aqoonsan karo haddaa magaciisa sheegtid dan ayaa qofkan ka soo gashay inaad ninkii hebel ayo dhutinaayo adha waa bannaan tahay laakiin haddaa calaa wajhi naqsi u sheegto xanay noqonaysaa waxyaabahaas aduu marka inaad waxay ka mid tahay marka waxyaabaha xanta bannaanay ka mid tahay nacam waana in layska ilaaliyo weliba midda nusxiga qofka waxaa laga yaabaa inuu is leeyahay naasixaa tahay filxaqiiqatina naasix inuusan ahayn aad dhici karto qofka ha ka fiirsada arrintaas imaam ibnu daqiiq ilciid kitaabkiisa iqtiraaxa wuxuu ku yidhi acraadu lmuslimiina xufratun min xufari الnaar waqafa calaa shafiiriha daa'ifataani min annaasi alxukaamu wاlculamaa wuxuu yidhi muslimiinta acraaddooda god godadka naarta ka mida way godkaas qarkiisa laba qolaa istaagtay oo taagan culummada iyo dadka madaxda u yiri oo qaaliyaalka iyo ah ha iska ilaaliyaan marka yani waxaa weeyaan iyagii maslaxa ahaanna waa looga rabaa maslaxadii hadday la fakato oo ay xumaan la gaartana khatar waay mazaquu qofka ku gelaya ayb taxriim lkib fa inahaa tuxbit lxasanaat iyadana waxay rahan dul joogsanayna xasanaadkay baabi'isaa marka laleeyahay xubuudku laba nooc waay xubuudku laba acmaasha waxa buriyaa laba shirkigu acmaashao dhan uu burburiyaa hal ma reeba shirkiga xubuud juziyaa jira kaas xubuud kulli ah waay xubuud juzi baa jiro dembiga aad samaynayso xasanaadkaaga qayb ka miduu goosana oo la tegaya arrintaasna adiladeedu aaday u fara badan tahay bal waxaa ka mid man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluhu camalkiisa waa bura camalkiisa maalintaas uu sameeyey waa buraya ina alxasanaati yudhibna sayiaat xasanaadku sayi-aadku waa tegsiinaya xumaantuna sidoo kale waxay la tegaysaa xasanaadkaaga wax ka mida yay goosanaysaa la tegaysaa walidaalika xubuudku marka labadaas nooc u qaybsaa midna waa kulli waxba ma reebayo lain ashragta layaxbatanna camaluka hal camal makuu soo harayo midna waa juz-iyo qaydaa baaba'aysa qaybna waa kuu baaqiyo waa midka isagu macaasidatan ay keento walidaalika dadka takfiirka ah ama khawaarijtu waxay aaminsan yihiin camal shay dembi ah qofkii la yimaado xubuud kulli ah ku dhacayo iyagu leeyihin ma ahan xubuud kulli ah waa juzi wa xubuud juzi ah xubuudka kulliga shirkiga unbaa keeno bis haddii la yidhahdo laakiin wax dembigu wax calaaqa iyo saamayn kuma leh xasanaadka haddii la yidhaahdo iyaduna madhab oo xoogaa irjaa u dhowaa ibnu rajab wuxuu ku taxqiijiyey fatxulbaarigiisa marka in la yidhahdo macaasidu wax ay ka dhibaysa male xasanaadku waa madhab isna khatartiisa le waa laba darafoo meel kale taagan taxriimu lkibri waiyaakumaa walkibra kibir iska ilaalaya faina saaxibahu saaxibkiisa fii maqtilaahi caro alla dhexdiisu ahaaday fii maqtilaahi carada alla dhexdeeda fii maqtillaahi caro alla dhexdeeda ayuu mutaqalibun ku gedgadoomaya mid ku gedgadoomaya wa ilaa sakhadihi munqalibun alla caradiisauna u gadoomaya oo u laabanaa kibirka asagana waxaa weya laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi midqaalu daratin min kibrin jannada ma gelaayo intaa in la ego kibira qofkay ku jirto kibirka waa la weydiiyey marka nebiga nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah anu waxaan ka warnuu yidhi qofku wuxuu jecel yahay kabihiisa iyo dharkiisu inuu qurux badnaa xaragada kibir miyaa yidhi xaragada qofku inuu jecel yahay mayuu yidhi alkibru bataru lxaqi wakamdu nnaasi kibirka waxaa weya xaqa oo lagaysan taago iyo wakamdu nnaas iyo dadkoo la xaqira wa dadkoo la xaqiro haddana xaqii oo laga santaago anagu marka xaqa la sheegaba laga santaago layidhaha waxaas annaga noola imaanina kaas weyn marka kibirka annahyu can lbuqliga iska reebid la iska reebay wa iyaakumaa iska ilaaliya albuqla buqliga iska ilaaliya fa inahu laa daa'a cudur ma jiro adwa-u minhu isaga ka cudur badan laa taslamu calayhi diyaanatun diin kuma nabad gasho walaa tatimu macahu siyaadatun sayidnimo iyo odaytinimona yacni ma dhammaystiranto iyadoo bukli ou jiro xaqiiqatanna waa saas macana waxaa weeye qofka bakiil haddii uu yahay sayid ma noqon karo ummad ma hogaami karo nacam ayb walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam gacantiis waa furneyd nacam kaana ajwad annaasi nacam kaana kaana rasuulu lah sal l slam jawaadan wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaan ramadaan ugu sii deeq badnaayo weligiis nebiga wax ou haayo oo la weydiistay oo maya yidhina ma jirin saasuu u bixi jira nacam marka wax siintaas dadka waa soo jiidanaya xataa walidaalika ninkii reebaadiyaha markuu nebigu wax badan oo siiyey waati uu yidhi inna muxamadan yucdii caطaa'a man laa yakhsha alfaqra saasuu yidhi nacam moxamed wuxuu wax siinayaa yuu yidhi qof aan faqri ka baqaynin sida wax u bixiyo kale u bixina saasuu yidhi nacam qofku marka waxaa weya sayid ma noqon karo cariif ummad uma noqon karo oday ummad qabiil uma noqon karo qabiilkiisa oday uma noqon karo ummad ma hogaami karo hadduu gacan adag yahay oo bakiil uu yahay marka laa tatimu macahu siyaadatun marka min baabi siyaasa sharciya waxaa weeyaan qofku amiirka raqbe iyo rahbe inay agtiisa taallo in laga cabsanaayo wax agtiisa yaallan xoogaa la damcaayo marka labadii in laga heli kara raqba iyo rahba labadaa in isku agtiisa inay taallo hadday rahbe keliya agtiisa taallo ummaddii waa ka kala cararaya hadday agtiisa raqbe un taallo aan laga cabsanaynin hadda nin walba antuu ka dhibsado ayuu duurkiisa qaadaya taas annagu waayo aragaan u nahay ummaddahen muraaqabat ullaahi fi siri walcalan ilaahay subxaana wa tacaala oo la muraaqabeeyo yacnii ilaahay oo la oga mar kastaa la xusuusnaado alla subxaana wa tacalana uu ku arkaayo fi siri waalcalan marka kor ahaan iyo hoos ahaanba sir ahaan iyo si muuqataba wa iyaakumaa iska ilaaliya wa mawaaqifa alkhizyi hoogga iyo dulliga mawaaqiftiisa iska ilaaliya ayb iyo wakulamaa karihtumaa wax kastood kahataan an yadhara calaykumaa wakullumaa dhe wax kastoo karihtumaa aad kahataan an yadhara calaykumaa inuu idinka daahiro idinka korkiinna fajtanibaahu ka dheeraada wax kastood dhibsanaysaan inay idinka inuu idinka soo daahiro o idinka muuqdo ka dheeraada wamaa calimtumaa waxaad ogaataan anna annaasa dadka yaciibuunahu fi lmala'i dadka inay ku ceebaynayaan dadka dhexdooda falaa ta'tiyaahu fi lkhalaa'i idinkoo eber keligiin ha la imaaninina wax dadka dhexdiisa ceeb ku ah oo dadka ummadda haddii jamaaco lagu dhex sameeyo dadku ay agtooda ceeb ku ah idinku keligiin ha samayninina oo haisdhihnina keligiinaad tihiin maxaa yeel rabbi baa idinla joogo idinka warqabo idin og oo cilmigiisu idinkula joogaa alcadlu fi lxukmi xukunka oo lagu cadli sameeyo cadaalad cadaaladii waad haddana barayaan fain balaga axadukumaa midkiin haddii uu gaaro an yastariciihi illaahu ilaahay inuu u dhiibo ummatan ummad inuu u dhiibo bixukmin uu ugu dhiibo xugun ow fatwan ama fatwo ogow midkiin haddii ilaahay subxaanahu watacaala oo ummad madax uga dhigo oo xugun loogu dhiibo oo dad uu xukumo ow fatwan ama dadkii ma xukuntid laakiin fatwa ilaahay kugu dhiibo oo ummaddii aday fatwo ku weydiinaysaa falyamtasil ilcadla juhdahu intii tabartiis cadaalad ha fartoonaada marka waxaa weya dadka culummada ah dadkay u dhaxeeyaan waa intaa ay ogaadaan dadka culummada ummadda muslimiinta ay culummada u yihiinay u dhexeeyaan waxaa weeyaan wixii fataawo ku saabsan waa inaysan nin jeclays inaysan ku dhicin oo taaratan ninkaana adiga qoladaada ah intuu is yidhaahdo fatwadii xaq ahayd oo ka leexdo isagoo og lama rabo kan cadowgiisa ah iyo midka yacnii uu dhowaysanaayo hadday fadwa timaado sida sharciga ahayd inuu agmara ma aha waa inuu sida sharciga uu ku iftoodo uusan kala jeclaysanin dadka marka hadhow inuu yidhaa anigi iyo kii kale inuu yidhaa anigii hebel miyaad nasibaysaa in la yidhaha ma aha nacam xukunka iyo fataawada sharciga waxaa weyn ummadda waa loogu cadaalad sameeyaa qofa adiga nacab tahay ood xoogaha tanaafus iyo idinka dhexeeyo xoogaha iyo qof kale hadday masaale isku qabsadaan diini ah sida xaqa adi lagu weydiiye sida xaqaa ka sheeg walow kaana alxaqu maca khasmika ha ahaada walidaalika imaamu shaafici raximah اllahu tacala arrintaas aada ugu caan baxay oo wuxuu dhihi jiray maa naadartu axadan lilqalaba weligay qof lama doodin inaan ka adkaado si aan uga adkaado qof ulama doodin weligay qof lama doodin ilaa waxaan jeclaa xaqa inuu isaga carabkiisa uu ku caddaado saasaan jeclaa jiray waxaasoo dhan marka waxay keenaysaa qofka fadwada iyo xukunka labadaba inuu dadku ugu cadaalad sameeyo yani marka aan leeyahay ummadda culummada ummadda ay culummada u yihiin waa u siman yihiin yacni waxaa weeyaan kooxaysi inaysan iyagu samaynin hadday culummadu kooxaysi ay la imaadaan de waxaa weeyaan yaa de marka waayahay ummaddii say u midoobaysaa marka waayahay say u midoobaysaa ummadda culummadaa kooxaysi samaynaysana m ma lihin inaan leenahay ma aha nacam oo dadka culummadaa baatilmaba isku raacayaan oo mar walbaa dad xaqii ku taagan way un jiraan laakiin qofka haddii ilaahay marka ummaddii ay cilmi uga dambaysaba oy cilmi iyo fadwo u soo doonanayso waa in dadka ilaahay ay u sinaadaan muslimiintaas haddii sidaas uusan yeelin hadde cilmigiisii isagiina lagu lagu raysan maayo sababtoo haddii cadaalad darra iyo kooxays iyo hadduu galo cilmigii wuxuu noqonayaa meel looga baahi badan yahayna inuu ka daayo cilmiga meel ou markaa cilmigii oo aan u baahnayn inuu markaa dhigo yaa imaanayso hadhow marka cilmigii barakadiisii waa tegaysaa falyamtasil ilcadla juhdahu wayajtanib ha ka dheeraado aljawra jawrka waqadrahu iyo dhagar dhagartiisa faina aljaa'ira maxaa yeele jaa'irka mudaadun lilaahi ilaahay buu did ku yahay fii xukmihiba ugu yahay kaadibun calayhi allow ku been abuuranaya fii khabarihi hadalkiisa muqayirun bishariicatihi shariicadiisuu doorinaya mukhaalifun lahu fii khaliiqatihi mukhaalifun lahu weyaan mid weydaaranaya waa fii khaliiqatihi u weydaaranaya qaala allahu tacaala waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaa'ika hum alfaasiquun marka ninka xaakimkaa jawr lagama rabo waa inuu jawrka iska ilaaliyo ninkan kalena waa inuu marka iska ilaaliyo muftigaa isaguna muwaqicun can illaahi ilaahay xaggiisa wax ka saxeexaya waa inuu marka iska ilaaliyo cadaalad darrada hadduu cadaalad darra la imaado waxaan sharci ahayn sharci dadka uga dhigo waxaan shiikha uu sheegay unbuu ahaanaya markaaswaman lam yaxkum bima anzala allahu faulaika hum alfaasiquun faulaika hum aldaalimuun faulaika hum alkaafiruun intaas oo marka waa jiraan waa jirtaa ummadeenna iyo ummadihii horena waa kusoo degtay aayaddan waa aayad caam ah wey nacam oo aan ummadeenna ummadihii hore keliya aan ku saabsanayn inkastoo ay dadku ku kala duwan yihiin haddana xaaladahoodu ay ku kala duwan tahay ayb waqad ruwiya ana alkhalqa kullahum ciyaalullaahi waxaa la wariyey khalqiga dhammaantood kuwo alla u baahan inay yihiin waana axaba alkhalqi ila allaahi alla khalqigiisa waana axaba alkhalqi khalqi kan loogu jacayl badanya ilallahi alla agtiisana axwaduhum liciyaalihi kan ugu dadaalka badan yacnii dadkaa alla u baahan dadkii maadaama kuwa alla u baahan ay yihiin dadkaas alla u baahan kan ugu dadaalista badanoo iyaga u dadaala alla agtiisana loogu jacayl badanya waruwiya maa xadiidkan marka daciif weeyaan nacam ibn abi dunya ayaa warinaya waana daciif waruwiya ma waruwiya waxaa la wariyey mamru'un isturciya raciyatan qof ma jiro racyo loo dhiibay ilaa dad marka mas-uul looga dhigay falam yaxudhaa binasiixatin aan nasiixo ku ilaalinin khayr miirid iyo daacadnimo aan ku koobin oon ku ilaalinin falam yaxudhaa ilaa xarama allahu tacaala calayhi aljanna alla jannada waa ka xarimay xadiidkan bukhaari muslim baa warinaya hay marka ninkii alla uu dad u dhiibay madax uga dhigay oon u daacad noqonin ilaahay waa jannada waa ka xarimay waa inuu dadkaa madaxda inuu daacad u yahay maaha inuu ka shaqaynayo ummadda uu madaxda u yahay dhibkooda inuu ka shaqeeyo maaha dhibkooda iyo faracooda iyo faraca dambe iyo kan ka sii dambeeya dhibkooda inuu ka shaqeeyo ma aha oo balaayo iyo mixnad ou gacanta u geliyo ma aha baas iyaakum washahaadata zuur dadku laakiin waxaa weyaan aflo iska hurdo iyo kaflo dheera iska hayso nacam ayb waxaana ugu daranta qofkiioo nebiga calayh isalaatu salaam wuxuu yidhi acmaaru ummatii maa bayna sitiina ilaa sabciin wa aqaluhu man yajuusu daalik ummaddeeda cumrigeeda lixdan ilaa toddobaatan yay u badan tahay inta dhaafaysaana waa yar tahay kaflada ugu daran marka waxay tahay qofkiio toddobaatan sii dhaafayo haddana ummad ou rabo inuu yacnii mas-uul u noqdo ou rabo haddana inuu daacad inuu yani dhibkooda kasii shaqeeya waxaanoo waciidana nebiga calayh isalaatu wasalaam uu sheegaya intee adduunya in la egow joogaa qofka wax yarow jooga adduunyada dhan waxa ka dambaynaa marka waxaan ilaa xarama allahu alayhi xarama allahu tacaala calayhi aljanna kuwaas marka kuwa waxay dhahayaan dad fiicanaa tihiin oo nebiga iyo diinta idinkaa uga dhow dadkan kale nacam idinkaa fiicanay leeyihin waxaas marka oo u faalinaayo oo balaaye iyo yacnii faal iyo kutuba fiiris iyo u samaynayo kuwaas culamo u ah iyaakum washahaadat zuur iska ilaaliya wa iyaakumaa washahaadat zuurina iska ilaaliya fa inahaa taqdacu dahra saaxibiha bay gooynaysaa saaxibkeeda dhabarkiisay jaray shahaadatu zuurka wa tufsidu diina mutaqalidihaa qofkii dusha u ritay diintiisay fasaadinaysaa watukallidu qubxa dikrihi ayay waarinaysaa sheegiisa xumaantiisaay waarinay yacnii adduunkii waxaa u haraaya magac xun kii markhaati beenaalaha ahay waay laleeyahay kii yacnii maxkamadda horteeda taagnaa jirayoo markhaati beenaalaha ahay waaya laleeyahy dad noocaas oo la aqoon jiraa jirta iyo qaaliyaal ayaga la yaqaano oo cadaalad daradii laaluushka lagu yaqaanaa jira marka waxaa weya dikri xun ah ilaahay ummadda u gelina qofka noocaas u dhaqmo wawalu man yamqatuhu qofka ugu horeeya u caroonaayo wawalu man yamqatuhu qofka ugu horeeya u caroonaayo wayanuumu calayhi markaa yacnii u korkiisana marka u ziyaadinaayo oo carada usii ziyaadinayo almashhuudu lahu weyn kan loo markhaati furaayo kan oo markhaatida beenta u furaayo waa kan ugu caro kulul oo ugu horeeya ugu caro badan kaa marka waxaa weeyaan kii aad shalay ninkaad maanta markhaati beenaalo maasha aad u noqotay maanta berri asii nin kale hadday isqabtaan ou ku arko adoo ninka kale la socoto de waa ku ogyahay soo maaha inaad asna ku furayso ku ogyahay marka waa ku nacayaan taxriimu rishwa laaluushka xaaraantinimadiisa wa iyaakumaa warishwa iska ilaaliya laaluushka fa innahaa tucmi cayna albasiiri qofka basiirkae wax arkaya ishiisay tirtaa ay dam siisaa wa taxudu qadra arafiici qofkii sarreeyey darajadiisa hoosay u dhigtaa nink hadduu mar laaluush qaatan noqdo ummadda hoo indhahooda waa ka dhacalaaluushka marka isaga waa la lacnada qofka bixinaa ay kan qaadanaa lacana allaahu araashi walmurtashi waraa'ish lacana allaahu araashi walmurtashi allah lacnada qofka wax laaluushaay kan la laaluushaay qaadana laaluush marka waxaa la yidhahdaa dabcan wax adiga aadan xaq u lahayn si aad u hesho inaad lacag u bixiso qofku wax aanu xaq u lahayn inuu qaato si uu u helo inuu lacag u baxsho nacam baail yacnii si uu wax baail isaga ka ah ama waxa yacni baail sidoodaba ha u ahaadeen ama xaq uu isagu leeyahay laakiin markaas xilligiis aan haynoo laga horeeyo si uu u hormaro iyo waxyaabaha uu u bixinaayo xaq uusan lahayn si uu u helo lacagta uu ku bixiya laaluushi layidhahda waana middaas kan qaadanaya kan la siin labadaba xaaraan mana bannaano sababtoo qofka ayaad waxaad ku dhiirigelinaysaa tacaawun cala alismi walcudwaan marka hadda dadku waa iska caadaysteena waa aragteen meel bahalkaas laga caadaystana dee dowlad bahalka laaluushka caadaysata ma sii jirayso oo ma sii waarayso labadaas qolaa marka amaa laakiin xaq adiga aada leedahay ka warran marka xaqaagii adiga haddii lagu sii waayo ilaa alla waxbixin lagu yidhaahdo taas adiga laaluushkaama aha saasay culammadu ay dheheen laaluushkaama ah ninka qaadanayo markaas dembi ku yahay wax lacnaa adiga kugu dhaci maayo waxaagiiood leedahay xaqaagii haddaan lagu siinaynin inaad wax iska bixiso maahane waxaa weyaan adiga markaas laaluushkaama ah kan qaadanayo dadka ku dhibaayo ka taal